waa in la keenaa dhammaan waxyaabaha aasaasiga u noqon kara in dalkan ay si dimoqraadiya doorasho ugu dhacdo waay loo diidan yahay shuruucdaas annaga waa dadaalnay waxaan samaynay in guddi atod kumite la sameeyo rofesor jibriila madaxu ahay sharcigai asxaabtaan samaynay waxaa la gashtay waxay yidhahdeen waxaan muxuu ahay xilligii ugu dambaysa guddiga arrimaha gudaha oo aan guddoomiye ku-xigeen ka ahay lagu soo wareejin lahaa ayaa waxaa la yidhi waa kasoo tala bixinaynaa baarlamaankan waxaan soo marsiinaynaa balaha wasiirada golihii wasiirada inay daaqadda ka hoos ka ay gishtaan sax ma aha waxaan ku jirnaa xilli kala guura waxaan ku jirnaa waddankan in waxaan rabnaa dowladnimadiisa taam ay noqoto in haddana shacabka soomaaliyeed wax allaale waxay u baahnaayeen oo dhan kan qof kastoo siyaasi isku qoofilo oo aan hay-adihii dowladda oo dhan ayna shaqayna xataa sax maa waxaad la socotiin in shacabka soomaaliyeed gobolka gada degan barakacsan yahay hal dowlad oo ka hadlaysa ma arkaysid waxaa weye wax kasta waxaa laga hormariyey qof walbaba shaatigiisa asaga ku soo bixi lahaa inuu gashto ma doonayno taas maalin hadday wakhtiga ay nooga karsan yahay baarlamaanka soomaaliyeed wuxuu matalaa shacabka soomaaliyeed wixii shacabka dhib ku een waa ka doodayna aadaadna u mahadsantihin madasha wadatashiga qaraarkan waxaa weye waxaa looga digayaa in qolo gaara ay go'aan iska qaataan baarlamaanka madashuu ka mid ahaa guddoonkiisiyaa fadhiyey in la yidhaahdo shalaytu waa aad maqasheen kolley waxyaabihii ay ku doodayeen in hal dhinac go'aan ay iska qaataan aan ugu digaynaa hadday ku soo heshiin waayaan baarlamaankay keenayaan ra-iisul wasaaraha waxaa laga rabaa inuu baarlamaanka hor yimaado madashii shalayta annagaa u fasaxnay madasha annagaa u codaynay inay dadka soomaaliyeed ay aayahooda ka soo tashtaan noola keeno wixii u baahan in la waafajiyo dastuurka u baahan ee go-aankii ay soo gaaraan aan wax ka bedelo hadda waxaad muuqataba in baarlamaankii soomaaliyeedba aan loo baahnayn shacabkii soomaaliyeed hay-adahoodii kala duwanaa aan loo baahnayn mxua civil society-ga aan loo baahnayn nin walbaba asaga shaatiga asaga leeg uu talanayo marka taas waay waxa aan diidanahay qaraarkana wuxuu ka horjoogsanayaa dadka noocaas ku fikiraya inuu sharciga qabanayo saddex mar ayaan wasiirka arrimaha gudaha sharcigaas asagaa aan weydiiyey guddiga arrimaha gudaha sharciga si toosa oo ay u qosay ilaa iyo hadda wax jawaaba oo isoo siiyey ma laha saddex warqadoodaan u qoray waan hayaa waana ku kaabayaa dacwadaas meesha taalla iyo tan baarlamaankaba insha allah baarlamaankanba ugu yeeri doonaa wasiirka iyo ra-iisul wasaaraha iyo intii ay qosayso o dhan waayo sharciga ayaga sooma ay samayna annagaa soo samaynay keliya waxay ahayd inbutkooda inay ku soo darsadaan kadibna ay ku soo celiyaan baarlamaanka ee loo coday marka si aynan looba gaarin ka nidaam xalaala ay u dhicin ayaa waxaa la doonayaa in wax allaale wixii kaabo u noqon lahaa nidaamkii xalaasha ah in hoosta la geliyo taasna baarlamaanka waa ka dharagsan yahay shacabka soomaaliyeed waa ka dharagsan yihiin mana ka herayno shacabka soomaaliyeed waxay ogol yihiin aan annagana ogolnahay haddaan nahay baarlamaan annaga annagaasba aas qaran noo yeelaa shacabkaaynaa la laayey dadkaaynaa la laayey waxay ahayd inay ka hadlaan hay-adda fulinta oo arrintaas ku shaqo leh laakiin insha allah wasiirka arrimaha gudahan dadkaas barakacay meeshay ku dambeeyaan waa weydiinaynaa waxaa kale oo aan rabnaa ra-iisul wasaaraha inaan ugu yeerno baarlamaanka oo hadda maalin dhaweeta ay qaraarkiisa keeneen muxuu ahay mooshinkiisa ay keeneen xubno ka tirsan baarlamaanka waa la weydinayaa waase ka xunnahay aadaan uga xunnahay waxyaabaha shacabkaas gadadegan lagula kacay sababtoo ah haddii maanta waxay maraysaa in la yidhaahdo qabiil baa dowladda dagaashay sax maaha soomaaliya inay maanta dowlada shisheeye ay qabiilo ukala yeelaan oo ay dhahaan waxay shabaab sameeyeen qabiil baa sameeyey sax maa in shacab laga aargudsado haddana sax maa maanta waxaa lii sheegay oo hadda tax message iigu soo dhacay in la dilay gudoomiyihii deegaanka ceelcadda la dilay marka waa wax laga xumaada waana cambaaraynaynaa waxaan cambaaraynaynaa diyaaradaha duqaynaayo dadka shacabka